iyadoo ay socdaan dadaallo kor lagu qaadayo waxbarashada gabdhaha iyo ururada haweenka ee ka jira magaalada jowhar waxay door muuqda ka qaataan wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan haweenka haddaba gudoomiyaha ururka haweenka magaalada jowhar ayaa ka warbixisay doorka ay ka qaataan horumarinta haweenka gaar ahaan waxbarashada heerka ay waxbarashada hadda ay ka joogaan waa alxamdulilah midda ugu wanaagsan sanadihii hore iyo hadda way kala duwan yihiin oo kaalimaha koowaad waxa kale waa gabar intaasna waxaa maanta iska leh inkastoo maxay ahayd gabar la dhihi jiray gabar oo majirkada galaysaa wax ma baranaysa gabar horsaan waa iyo hadda waxa lagu tiigsan yahay waa gabar waxa waa waxbarashada heer iyo wanaagka gaaraya inay way fiican tahay ilen hooyada wax baratay waa dalkii wax bartamaal hogaaminaysa kalaalooyinka waa lafdabarkii bulshad baratana waa ummadii o dhan oo wax barata gabdhaha waxaa leeyahay gabdhaha maxayd halagu dhiirigsiyo waxbarashadooda haa waa ku daraaruujinaa oo maxayd mar walba waa laga wacyigeliyaa gobolka oo dhan waa loo sheegaa maxayd gabdho badanaa jiro aniga haween ahaan hataa haweenka ahaan aniga qofkii wax bartay oo haddana dhakhtar ahaahay oo ku dhiirigeliyaa oo gabdhaha mar walibona waa ku wacyigeliyaa war wax bartaa maxay ahayd haddaa wax barataan qof maanta aad u baahanaysaan aba u ceshoonaysaa ma lahan oo gacantiina wax ku baranaysaan oo hooyo cunugeeda bilig haddee barato wax inay ku dhiirigeliso cunugeeda waaye maxay ahayd bulshadoo dhanne maxay u tahay lafdabar oo dhehaysaa war wax barta ilmihii beri haddee wax bartana iyagaa wax kasto qofka wax bartay buu qof oo u baahan yahay soomalaxmad marka waxaa wanaagsan aniga ururka haween ahaan si fiican ayaa u wacyigelinaa oo mar weliba waa u sheeg dadkii dhegaysanayo gabsida gabdhaha waxaan leeyahay gabdhaheegiyo waxbarta ee maanta ninkii waxbartaa bar waa ka gaaro maanta haddii waxaa sii jeclaanahay meelaha xataaroo fogfog ay jirto alaa tuulooyinka oo kaleento iskuullada iyo magaalada ka fog in loo dhiso iskuulo madaxda gobolka u dhisto ama dadka muwaadinka oo maxayd wax baxsanayo kaleento